الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo gebagabeeyey xamlo dacwi ah oo ka socotay wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose xaflad loo dhigay xamladaas iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo ka qayb galay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah halkee ayay maraysaa rajada caloosha dushaqaystayaasha afrikaantu ay ka qabaan in lagu soo nooleeya dhaqaalihii ay ku qaadan jireen duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan madaxda dowladaha xabashida kenya iyo jabuuti oo ku fashilmay in xasan gurguurta ay u maquuniyaan maamulada jubbaland iyo puntland oo khilaaf baan uu kala dhexeeyo sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka qaaska ah ee dowladda xabashida etoobiya oo si la yaab leh loogu dilay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya tiro askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allah oo lagu soo bandhigay magaalada buulafulay iyo waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada oo qof shacba ku dilay muqdisho qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo cusmaan axmed dhuugo ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonna wuxuu noqonayaa halkee ay maraysaa rajada caloosha dushaqaystayaasha afrikaantu ay ka qabaan in lagu soo nooleeya dhaqaalihii ay ku qaadan jireen duulaanka siliibiga lagu soo qaaday soomaaliya kusoo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkan cismaan axmed dhuubow al-sharqul awsad oo ah wargeys fadhigiisu yahay dalka ingiriiska kuna soo baxa afka carabiga ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo rajaxumada haysata maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbaysiga eusom xilli kufaarta afrikaantuna ay af labadii ka qayladhaaminayeen xaaladaha cakiran ee dulhoganaya caloosho dushaqaystayaasha mactabudirirka ah ee lasoo wakiishay duulaanka soomaaliya waxa uu sheegay wargeysku in ay weli socoto qayladhaanta afrikaanta ee lagu dalbanayo maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eusom xilli ay sii kordhayaan ayuu yidhi dagaalka ba-an ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan soomaaliya falanqeeya ku-xildheer arrimaha afrika oo la hadlay wargeyska asharqul awsad ayaa sheegay in xasradaha caalamiga ah ee dunida kusii xoogeystay ay sababeen in la dhimo taageerada dhinaca dhaqaale iyo midda farsamo ee laga heli jiray waxaa looga yiro beesha caalamka taasina ay uga sii dartay culeysadii saarnaa ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta kuwaas oo xilligan wajahaya dagaallo hor leh oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku doonayaan in ay ku qabsadaan guud ahaan waddanka khamiistii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya gaalka lagu magacaabo musaliya muddafaadi ayaa ka hadlay walaaca xooggan ee dowladda siliibiyadda ah ee kenya ay ka muujinayso dhaqaale la-aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka ciidamada gaalada ee isbahaysiga ee yuusom wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in amniga dowladda kenya uu si weyn ugu xiran yahay amniga soomaaliya taas oo sida uu carabaabay ka dhigan in awoodda ciidan ee dowladda kenya ay meesha ka bixi doonto haddii ay mujaahidiintu si dhammaystiran ugu takhallusaan kooxda riddada soomaaliya sidaasi darteed wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dowladda kenya ay sii wadi doonto ka qayb qaadashada duulaanka ee yuusom wuxuuna walaac xoogan ka muujiyey halista ku gadaaman wakhti xaadirkan isaga oo ka shanqariyey in howlgalka uu xilligan wajahayo caqabada dhaqaale oo gaaray halkii ugu xumeeda abid soomarta kufaarta caalamka oo horeyba dhagaha ugu fureysatay qayladhaanta kasoo yeeraysa caloosha dushaqaystayaasha afrikaanta ayuu wasiirka khaarijiga kenya ka muujiyey cabsi aad u xoogan isaga oo ugu baaqay waxa looga yeero beesha caalamka in ay bixiyaan taageero dhaqaale iyo mid militari oo joogto ah si ciidamada eyusom ay awood ugu yeeshaan ayuu yidhi hoosu dhigidda caqabadaha amni ee ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana mas-uuliyadda dalka loogu wareejin lahaa maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya baaqa wasiirka ayuu wargeysku xusay in uu yimid laba maalmood kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu shir guddoomiyey shir goboleed ka dhacay dalka etoobiya gaar ahaan goobtii laga hirgelinayay biyoxireenka alnahda kaasoo lagaga arrinsanayay dhaqaale la-aanta haysata howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga gaalada ee yuusom shirkan oo haba yaraate e wax natiijahoo la taaban karo oo kasoo baxay aanay jirin ayuu wargeysku carabaabay in xubnihii ka qaybgalay ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya gaal abiy axmed madaxweynaha jabuuti murtad ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya gaal william ruuto iyo guddoomiyaha guddiga midooda afrika murtadka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf warbixintu waxay xustay in shirkan lagu gurfeeyey waxaa lagu sheegay iskaashiga gobolka ee dhinaca amniga iyo xasiloonnida iyadoo diiradda la saarayay taageerada howlgalka ee yuusom waxaana la isla qaatay in lafdhabarta howlgalkani uu yahay helista maalgelin dhaqaale oo ku filan taasoo rajadeedu ay haadaan kasii laalaado islamarkaana quus laga muujiyey dalalkii bixin jiray dhaqaalahaasi cabdiwahaab barre jaamac oo ah falanqeeyo ku takhasusay arrimaha afrika oo uu soo xigtay wargeyska sharqul awsad ayaa rajaxumo ka muujiyey fursadaha lagu aqbali karo baaqyada afrikaanta ee maalgelinta howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yuusom wuxuuna yidhi beesha caalamku gaar ahaan qaramada midoobay midooda yurub iyo maraykanku waxay taariikh ahaan ciyaareen doorkii ugu weynaa ee maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya laakiin hadda waxaa jira daal maaliyadeed iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay sii socoshada howlgalkan oo ay muddadiisu aad u dheeraatay iyadoo aanan la helin natiijo wax ku ool ah islamarkaana ay jiraan culaysyo maaliyadeed oo caalami ah oo la xiriira dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira dunida iyo sidoo kale dagaalada ka holcaya yukrein iyo khaza falanqeeya jaamac ayuu wargeysku sheegay inuu aaminsan yahay in midooda afrika iyo dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka ee yuusom sida kenya uganda iyo etoobiya ay doonayaan in la kordhiyo taageerada dhaqaale balse caalamka xilligan u jihaystay sidii hoos loogu dhigi lahaa kharashaadka mas-uuliyaddana loogu wareejin lahaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya haddii laga fursan waayo ayuu yidhi falanqeeyuhu aqbalaad laga helo beesha caalamka waxay noqon kartaa mid aad u xadidan oo shuruudaysan kuna koobnaata oo keliya taageerada farsamo sida tababarka maleeshiyaadka riddada qalabka iyo dhinaca sirdoonka qodobadan laftirkoodu ayuu falanqeeyuhu ka dhawaajiyey in beesha caalamku ay fulin doonto oo keliya haddii indhahoodu ay saaraan maleeshiyaad awood u leh inay la wareegi karaan amnigooda buuxin karaan goobaha ay banneeyaan ciidamada shisheeye islamarkaana lasoo afjaro khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex aloosan maamul goboleedyada iyo kooxda riddada soomaaliya wargeeska sharqul awsad waxa uu warbixintiisa ku xusay in geesiyada towxiidka ee bariga afrika ay sii xoojiyeen howlgalladooda ka dhankaha duulaanka saliibiga ah ee muddada ka badan shan iyo tobanka sano ka socda dalka soomaaliya wuxuuna tusaale u soo qaatay howlgalkii istishaadiga ahaa ee mid ka mid a haliyada istishaadiyiinta uu magaalada muqdisho ka fuliyey taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegneed sagaalka bishii toddobaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo shan weerarka istishaadiga ah ayaa lagu beegsaday kulliyadda lagu tababaro ciidanka ee jaalasiyaad isagoo halkaasi ku weeraray saraakiil reer yurub ah oo halkaasi ku tababarayay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa goobtaasi lagu dilay laba ka mid ah saraakiishii ciidamada reer yurub waxaana ku dhaawacmay afar sargaal kale oo iyagana u dhashay qaaradda yurub kuwaasoo dhaawacyo halis ah ay soo gaareen sidoo kale waxaa camaliyadaasi ku halaagsamay afar iyo toban saraakiil murtadiin ah halka koob iyo toban kale oo saraakiil ahna ay ku dhaawacmeen cabdiweli barre jaamac ayuu sidoo kale wargeysku xusay inuu aaminsan yahay in maalgelin la-aanta haysata howlgalkani ay ka dhigan tahay hoosu dhac ballaaran oo ku yimaada dhinaca tirada ciidanka dhaqaalahooda qalabkooda sahaydooda iyo weliba taageeradooda dhinaca cirka ah taasoo albaabada u furi karta dhabarjab baaxad leh oo ay la kulmaan ciidamada huwanta ah islamarkaana kor u qaadi doonta taqadumka baaxadda leh ee ay mujaahidiintu ka wadaan dalka soomaaliya
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo madaxda dowladaha xabashida etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa ku fashilmay in xasan gurguurto ay u maqooniyaan maamulada jubbaland iyo puntland oo khilaaf baan uu kala dhexeeyo qodobkaas iyo sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka xabashida etoobiya oo si layaab lah loogu dilay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii gudmarka mareegaha islaamiga ah aalaa buxaa halkan kasoo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen tuulada waraabaale oo dhacda duleedka degmada afgooye ayaa lagu dilay maxamed nuur ibraahim oo ku magac dheeraa kuusu kaasi oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee lagu soo tababaray dalka eliteria murtadkan ayaa sidoo kale waxaa laga furtay baastoolad uu ku hufaysnaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa madaxda dowladaha xabashida kenya iyo jabuuti oo ku fashilmay in xasan gurgurte ay u maquuniyaan maamulada jubbaland iyo puntland oo uu khilaaf baan kala dhexeeyo wara dheeraad ah ayaa laga helayaa kulan maalmo ka hor waddanka etoobiya ku dhex maray madaxweynaha xukuumadda muqdisho xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaal ka tirsan dowladaha dhaca bariga afrika kulamada oo isbuucii hore ka dhacay magaalada adis ababa ayuu xasan gurguurte abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya madaxweynaha kenya iyo ismaaciil cumar geelle uga codsaday in ay kala shaqeeyaan sidii loogu soo gacangelin lahaa maamulada puntland iyo jubbaland ilawareedyo ayaa sheegaya in madaxda etoobiya iyo kenya ay xasan gurguurta u sheegeen in aysan u fududayn faragelin ay ku sameeyaan axmed madoobe iyo siciid deni balse ay kala shaqayn doonaan sidii ay dhinacyadaasi u wada hadalsiin lahaayeen xasan gurgurte ayaa abiy axmed si gaar ah uga codsaday in uu u gacangeliyo maamulka gobolka gedo si uu uga qabto doorashooyin ku-sheegyada dowladda xabashida ayaa iska diiday in xukuumadda muqdisho ay ku wareejiso garoomada doolow iyo garbaharey waxayna diidmadeedu ku sifaysay in deegaanadaas ay muhiim u yihiin amnigeeda xuduud beenaadka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xasan sheikh uu ka soo laabtay adis ababa isagoo aan xaqiijin wax guul siyaasadeed ah waxaa xusid mudan in ciidamada xabashida iyo kuwa kenya ee gumaysiga ku jooga soomaaliya ay wada shaqayn dhowlo leeyihiin maamulada dabadhilifyada ah ee ay iyagu dhisteen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal sare oo lagu dilay weerar ka dhacay ismaamulka oromiya warar soo baxaya ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee ismaamulka oromiya ee taabacsan maamulka abiy axmed lagu dilay deegaan ka tirsan ismaamulkaasi warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha etoobiya ayaa shaacisay in la dilay taliyo sare oo ka tirsanaa booliiska oromiya kaasi oo magaciisa lagu sheegay kitaaju beru wargeyska borkina ayaa sheegay in la helay xogo tilmaamaya in sarkaalka la dilay uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ah ee ismaamulka oromiya waxay intaasi kusii dartay in aan si rasmi ah loo ogeyn goobta ay dhacdadu ka dhacday sidoo kale ma cadda cidda dishay sarkaalka ismaamulka oromiya oo sarkaalka laga dilay ma xaqiijin dhacdada mana beenin sidoo kale ma jirto koox si gaar ah dusha u saaratay mas-uuliyadda dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee oromiya ilawareedyo ayaa dhanka kale xaqiijiyey in la baajiyey qabanqaabada aaska oo la qorsheeyey in sarkaalkan loo sameeyo maalintii jumcaha dilkiisa ayaa lala xiriiriyey in uu salka ku hayo howlgallada ciidamada gaarka ah ee ismaamulkaasi ku qaadeen kooxaha hubaysan ee ka howlgala ismaamulka sida jabhadda xoreynta shacabka oromiya ee loo yaqaan o l a waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwanayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo qof shacaba ku dilay gobolka banaadir saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay wiil dhallinyaro ah kaasi oo dilkiisa ay ka dambeeyeen ciidamada gurguurte wiilkan ayaa waxaa dilay askari rabay in uu telefoon ka dhaco ka hor inta uusan telefoonka ka qaadan ayuu rasaas madaxa kala dhacay halkaas ayuuna ku nafbaxay sida ay sheegayaan dad xog ogaal u ah dhacdadan ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamada xukuumadda muqdisho dhac iyo dil isugu daraan dadka shacabka ah ee ku dhaqan xamar dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku nool muqdisho ayaa noqday kuwo istabajooga askarta dadka dila ayaana si nabada ku jooga magaalada xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey xamle dacwiyaha oo ka socotay wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose xamladan dacwiga ah ayaa socotay muddo saddex bilood waana dacwatul aryaaf ka socotay dhulka baadiyaha ee ku yaala wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose munaasabad ka dhacda deegaanka waraha dhowbley ee hoostaga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu soo gebagabeeyey xamle dacwadeedkan waxaana xafladaas laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeen waxaa madasha laga jeediyey warbixin ku aadan xamle dacwadeedka bismillahi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacda qaala allahu tacaala wallahu yadcuu ilaa daari asalaam wayahdii man yashaau ilaa siraadi mustaqiim waqaala nabiyu sala allahu alay wasalam man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadihi alxadiid runtii walaalka ayaa hawshaas aad u wada gebagabeeyey laakiin waxaan uka yara kabayaa duruustii meesha lagu qaatay iyo amaakintii la tegay oon carabka buubsiinayo maadaama uu isaga u sheegay si ijmaal ahaan ah oo uu yidhi min dhiicgaroon ilaa dhakaaje min undulus ilaa raaxoole min xagar ilaa iyo aadey afar degmaan ka shaqaynay labada jubbada dhexe ah iyo laba jubbada hoose ah haddaan ku hormaro jubbada dhexe degmada salagle waxaan kasoo shaqaynay waxaan kala qaadnay horta ummi iyo khayr ummi iyo wasaana diiwaanku ku jiraa waxaan kasoo shaqaynay degmada salagle meesha la yidhaahdo biyo cadde warta kolumey dhibicgaroon gubakhayr iswaraay maxaabiis jacjac sabeeye kurmaan afareey magaalada saragle buulcadeey iyo cubuulle gumaraay shiidley mataqaanaa jilaalow buulobayow iyo mataqaanaa aboorey dhakaaje hilfate yucub aroogley buulo qorax buulo mataqaanaa qansax utaasha buulo dhatow iyo kurmaan intaas ayaan ka soo shaqaynay suu sheekh u sheegayna tiradooda waxay ahayd dadka aan la soo kulannay afar kun saddex boqol labayo toban haddaan ka soo gudbo degmada bu-aale aan u soo gudbo amaakinta aan tagnay ee aan ka shaqaynay iyadana waxaa weeye magaalooyinka tuulooyinka aan tagnay undulus waraha dhoobley caanoole iyo baadiyaheeda qardhaale buurfuule baadiyaheeda baadiyaha buulo kunyo buulo xaaji raaxoole mataqaanaa jiilaalow naasariye hargaanti allamagan kafinge iyo baadiyaheeda iyo buulogalow taasi tiradii cadadka aan ka helnayna waa suu sheegay haddaan u gudbo labadaa degmo waxaan ka shaqaynay jubbada dhexe haddaan u gudbo jubbada hoose waxaa shaqada laga bilaabay degmada xagar waxaan tagnay daa'if ayaan tagnay weelburaa ayaa la tegey qorof xaraay ayaa la tegey fuulobulaay xagar nafteeda waa laga shaqeeyey xaawey xasane waa la tegey eegay robo waa la tegey aadey waa la tegey ayadana cadadka laga helay waxaa weeyaan kun sideed boqol labaatan iyo sagaal ruux waxaan u gudubnay magaalada afmadow ayadana waxaa laga shaqeeyey meesha la yidhaahdo weelmarow booto jumc badan isugu yimaadeen ayadana waxaa laga helay cadadkeedu afar kun boqol lixdan iyo saddex si guud marka haddaan isu geyno amaakinadaasi aan wada tagnay tajamucooda iyo dadkii aan ugu tagnay gobolka jubbada dhexe tirada aan ka helnay waxaa waye markaan isu geyn labada degmo toban iyo toddoba kun toddoba boqol afartan iyo kow labada degme ee mataqaanaa xagar iyo afmadow ah ayadan tiradeeda waxaa waayaan shan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo laba qof waaye majmuucooda markaan isu geynay waxay noqotay labaatan iyo saddex kun toddoba boqol soddon iyo saddex waaye labada gobol majmuuciisa waxaa weeyaan labaatan iyo saddex kun toddoba boqol soddon iyo saddex kutubta la akhriyey ee goobahaas lagu akhriyey kuwo dacwada ay asal u ahaayeen kuwana idaafiyaad ayay ahaayeen kutubta asalka ah waxaa weeyaan waxaa ugu horreeyey asaasiyatuddiin oo ah min dariiqati su'aal waljawaab ayaa ugu horreysay oo warqad muhiim ah duruusulmuhima ayaa ku xigay alwaajibaad ayaa ku xigay intaas meel kasta oo la tago goobaha ah waa lagu akhriyey waxaa dheeraad ah marka meelaha qaarkood lagu akhriyey arbacuun fii fadli shahaada urujuusa alxaa'iya islaaxu lmujtamac xisnulmuslim tafsiiru lqur'aan juska cama arbiciin nawowi intaas iyo qudu caqiidatuka waa la akhriyey si guud marka goobahaas la tegey waa konton iyo toddoba goobood waayo toban iyo toddoba goobood waxaa laga tegey bu'aale iyo nawaaxigeeda soddon gooboodna salagle sagaal goobood xagar hal goobood afmadow oo ah weel maaro ayaan tagna si guud marka muxaadarooyinka dhulkaas lagu qabtay jubbada dhexe waxaa lagu qabtay shan boqol lixdan iyo saddex muxaadaro goobaha hadda aan soo sheekaynaynay laga muxaadareeyey goobaha xagar iyo afmadow waxaa lagu qabtay ayadan labada degmo laba boqol toddobaatan iyo afar muxaadaro sugeen labada gobol muxaadarooyinka laga soo jeediyey waa siddeed boqol soddon iyo toddoba muxaadaro intaa waxaa sii dheerayaa goobaha qaarkood waxaan ka furnay madarasooyin fatxul madarasa ayaan furnay masaajida qaarkood aan tahayno khudbo laguma oogi jirin khudbo ayaa lagu oogay waxaa la soo furay oo gooba meelo laga soo tegey xalaaqaad tuulooyinka qaarkood ragga kutub ay u dejiyeen culumaa laga helay xalaaqaad baa la sameeyey aflaanta jihaadiga ee la dhigay si guud amaakin qaar ayaa lagu dhigay labiiyo toban aflaan oo jihaadi ah ayaa meeshaasi lagu dhigay tuulooyinka qaarkood iyo baadiyaha qaarkood ay nasiib u yeesheen bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis bismi illah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaqul allahu tabaaraka watacaala bacda acuudu billahi min ashaytaan alrajiim wqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waqaala tacaala qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii waqaala sala allahu calayhi wasalam balliguu canii walow aayah wbacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mada taxiya awalan allah subxaanahu watacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan oo kheyrka badan leh noo suurtageliyey allahaas baa mahad iska leh bacda alxamdulilahi tabaaraka watacaala kadibna waxaan u mahadcelinaynaa ducaadda muddadan dheer oo saddex bilood ah dadka dacwadii iyo diinta ay gaarsiinayeen waan u mahadcelinaynaa intaan kadib war hadda noo dhamman oo aad u badan oo la sheego ma jiro oo aan ka ahayn in aan walaalaha ee muddadan duurka ku jiray baadiyada wareegayey magaalooyinka wareegayey hadafkoodana ahaa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nicam oo kama qaala calayhi asalaatu wasalaam hadafkooda intaasuu ahaa ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkii iyo juhdigii aad bixinayseen ilahay idinkama layac ilahayna waxaa idin weydiinaynaa acmaasha aad qabanayseen ilahay ikhlaas idinka dhigo ilaahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala waxyaabaha maanta laga warbixinayay oo walaalka ka warbixinayay oo ka sheekaynayay intii aad marteen iyo intii aad wax u sheegteen aad wax gaarsideen wax aad iyo aad u fara badan waaye laakiin ilaahay waxaan idin weydiinaynaa in boqolaal ama kumaan kun oo wax u sheegteen ilaahay subxaana wa tacaala in sababtiin ugu dhigo ilaahay ku hanuuniyo ilahay baa idin weydiinaynaa dadaalkii aad samayseen ilaahayna idinka leecin ilahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala sa aad dareemaysaan ama la sheegayo meelaha addi la tilmaamay ee la sheegay korofxeraydheh aaddayda meelahaasaan loo sheegayo ilaa weel maarow ina waahigeeda waa dhul baadiye ah u baahan u ooman dadka in diinta iyo dacwada loo sheego waa meel aan la gaari karin oo miiska ah oo aad dareemaysaan si guud ahaanna dadka haddii la tilmaamaya oo la sheegay waa labaatan iyo saddex kun toddoba boqol soddon iyo saddex waa labaatan iyo saddex kun allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan awoodna ma lihiin xiran ma lihiin ilaa biquwatihi wa bixiilatihi intaas bay ku noqotay ilaahay baa ku mahadsan markan dadkaas aad tilmaanteen si gaara waxaa in luxus u baahan meelaha haddaad tilmaanteen weel maarow oo aad sheegteen waa meel isku xirto baabuurta muqdisho oo ka imaato u socoto kismaayo ama haddana u socoto dhoobley ilaa afmudow u socoto waa musaafiriinta ilaa gudaha kenya u socdo waa bartii maraayeen ee khalqa kale oo aad u badan ay joogeen waxaa la yaab leh hadda markii walaalaha meesha ka soo dhaqaajirayeen oo dad qaaranta imaadeen bay leeyihiin maniga waxaan rabaa in loo joogo hooshin la wado oo la sii ziyaadiyo waa baahida ka jirto jazaakum allahu khayran markan waxaa idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr baan ilahay idiin siiyo maanta waxa oo farxad oan idinkugu farxan ahayn oo aan sheegno ma jirto ilahayna waa idin weydiinaya subxaana wa tacaala biasmaa'i ilxusna ilaahay subxaana wa tacaala amaashiin iyo danihiin iyo hoolihiin ilahay in idin fududeeyo ilahay idin qabto ilaahay baa idin weydiinaya subxaana wa tacaala fa jazaakum allahu khayran warkay waxaan ku soo koobayaa in ilaahay aan nooga dhawo aamaash ikhlaas ilahay in ikhlaas aamaash nooga dhawo waxaansaan u dadaalaynay ama juhd aan bixinaynay haddii naga noqdaan habaan manfuuran waa dhabaata ilahay ikhlaas ha nooga dhawo fa jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum barak allah fiikum ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa nicmooyinka faraha badan ee uu nagu galladaystay nicmatulislaami waliimaanna ay ugu weyn tahay nicmooyinku ilaahayna siiyey waxaa ka mid a nicmada maanta aan halkan u fadhinno dacwada waajibka ilaahay ina saaray gudashadeeda allihii ina waafajiyey waa nicmo weyna u baahan inaan ilaahay subxaanahu watacaala uga mahad celinno ilaahay ayaan uga mahad celinaya subxaanahu watacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa jazaahum allahu khayran walaalaha maktabu dacwa ila allahi jazaahum allahu khayran waa walaalihii u istaagay howshaan iyo waajibka weyn ee ummadda muslimiinta saaran inay gutaan ragga intaa la ega walaalaheena muslimiinta ee ducaadda ahna soo saaray waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu dara walaalaha maktabka si guud si gaara walaalaha ducaadda ee howshaan qabtay iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ee waajib ina wada saarnaa yaad inaga gudateen oo isu xilqaanteen ood u istaagteen wakhti dheerna aad ku bixiseen ilaahi subxaana wa tacala ha idinka aqbalo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa odayaashii nuqabada ahaa oo maalinkii xilkan shaqadan la bilaabayan nala joogay inta miyiga la joogana dee idinla shaqaynayo garab idiin ahaa iyagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala acmaashooda ha ka aqbala sidoo kale waxaa mahad inaga mudan dadkii muslimiinta ah ee dacwada aan ka dhex wadnay shucuubtii muslimiinta ahaa ee miyi iyo tuulooyinba joogay oo iyagu sida qalbiga furan ee wanaagsan inugu soo dhoweynayey nala shaqaynayey na hagayey na toosinayey ee mataqaanaa na martigelinayey iyagana waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajirkiina ha badiya intaa ka bacdi walaalayaal maanta waxaan u joognaa insha allahu tacaala halkaan u fadhinaa khitaamkii ama soo xiridii jowladii dacwadaheeda inoo socotay taasoo inoo bilaabatay bishii sanadkii tagay afartan iyo lixda ahaa bishii ugu dambaysay dilxijo inoo bilaabatay maantana ilaahi subxaana wa tacaala inoo qadaray gunaanadkoodii inaan u fadhinoon soo xirayna insha allahu tacaala dacwadu way inoo socon doontaa wax kala go-aya maahan oo waajib qof walba saaran ilaa tii rabbi ay u timaado laakiin jowladan hadda loogu talagalay saddexdaa bilood inay qaadata yaan gunaanadkeedii u fadhinaa saaad ogtihiin jowladan hadda gunaanadkeeda u fadhina magaaladan maalinkii ay bilaabanaysana sidaan oo kale isla meesha maqaamka laftiisa aan u fadhiisanay oo mataqaanaa halkaana laga indilaaqo laga duulay alxamdulilah maanta khayrkaa faraha badan ee walaalihii odayaasha idiin ah halka ay ka akhrinayaan yaan insha allahu tacaala la kulanay waxaana ka badan inta carabka uusan sheegi karino ilaahay agtii idinkaga qoranayaa ka badan ummaddaana saaad ogtihiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku adoonsay markuu tamkiin siiyo inay mataqaanaaye ka shaqeeyaan macruufka faridiisa iyo munkarka reebidiisaba wuxuu ilaahay nagu ammaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacrifi watanhawna cani lmunkar watu'minuuna bilah ammaantaa khayriyada ee wanaagga faraha badan ee ummadda nebi maxamed ilaahay uu siiyo waxaan ku mutaysanay ummadda inaan macruufka farno wanaag u sheegno xumaantana aan ka reebno ilaahayna aan rumayno subxaana wa tacaala saddexdaa sifo oo wan wanaagsan haddii nalaga hela khayrka iyo wanaagga ilaahay ummadda nebi maxamed uu ku sheegay waan yeelanaynayo insha allahu tacaala waana midda hadda aad u istaagteen oo dacwadeedii iyo howsheedii aad ugu jirteen cumar ayaa wuxuu leeyay radia allahu canhu man sarahu an yakuuna min hadihi alumma falyu'addi sharta allahi fiiha yacni cidda ay farxad gelinayso ee ummaddan inay ka mid noqoto ummatulijaaba ummadda nebi maxamed ilaahay shardigiisa ha oofiso shuruudda hadda aayaddu ay soo sheegtay in lala yimaadaa lagu mutaysan karaa ummadda nebi maxamed in lagu noqdo taana insha allahu tacaala waa midda haddu joogteen dacwada saaad ogtihiin dardaaran badanoo nebiga inooga tagay ummadda in diinka la gaarsiiyo bal ammaano qof walboo muslim ah oo caaqil oo qaangaaro ilaahay kitaabkiisa ama sunnada nebiga wax uun ka fahmay ammaano qoorta u saaran way inuu guto laga rabo nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya aayad ba allah ka dhigo ummaddeenaan qofaan aayad aqoonin wuu yaryahay ummaddan maanta joogta aan ku dhex nool nahay halkaa aayada keliya waxaa laga rabaa qofka muslimka maalinku barto inuu ummadda inteeda kale uu gaarsiiyo waa waajib ina saaran liyubaliqa ashaahidu minkum alghayb kiina jooga ha gaarsiiya ka maqan soo sidaa mahayn waajibkaa marka diiniga ahe ilaahay ina saaray yaan gudashadiisa u istaagnay ilaahayna subxaanahu watacaala ummadaha u istaaga inay macruufka faraan oo munkarka reebaan oo kitaabka ilahay ku dhaqmaan ilaahay subxaana watacaala wuu ku ciseeya adduun iyo aakharaba wuu ku sharfaa ummaddu markay taa ka tagtona halaag iyo khasaare iyo hoog yaa u sugnaanay nabigu calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin wuxuu ilaahay marka ummaddan ku ciseynaya waxaa weeye markay ummadi u istaagto inay kitaabka ilaahay ku dhaqanto difaacdo ummadda inteeda kale inay gaarsiiso intaa marka waajibaadka ina saaran oo ilaahaynu nagu ciseynaya sharafkeen iyo wanaaggeena kor inoogu qaadaya w innagu siaad ogtihiin waxaan ahayn rag iska wadaada xerow yaala masaajiddo ku jira cunto aan haysan nolol aan haysan bal ku tacalluqa guryo kaleo dad muslimiin ay leeyihin wax ka cunaan hay ilaahay muxuu nagu ciseeyey maalinkaan ilaahay kitaabkiisa qaadanay oo niri aan ku dhaqanay aan ku dhaqanna aan niri oo aan difaacnay oo dhiiggeenna iyo wakhtigeenna iyo maalkeenna aan ku bixinay yuu ilaahay ina ciseeyo maanta waxaan noqonay dowlad muslimiina oo dhisan oo awood leh oo gaaloo dhanba intay isu bahaysatay min mashaariq alardi ilaa maqaariba ilaahayna uusan qadarin inayna loodiyaanoo dhulka ayna dhigaan ilahay ma qadarin taa marka sharafkaa waxaan ku gaarnay shareecada ilaahay markaan qaadanay iyadoo shalay aad ogtihiin dulliga iyo meesha aan ku nooleen aad garanaysaan risaalada marka waa risaalo qof walba mataqaanaaye xil iyo waajib uu ka saaran yahay dacwada gudashadeeda ummadda in la dhex maro oo wax loo sheego oo diinka la gaarsiiyo fawaa'id fara badanaa laga helaa faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid ah in mataqaanaaye qof jaahila aad risaaladii gaarsiiso dacwadii aad ka gudat wuxuu jaahil ka yahi aad u sheeg oo shareecada ilaahay ka mid ah ummaddeenaan wax badanaan la kulannay intii hadda dacwada la gudanayo lagu jiray idinkuna qisas badan oo cajaa'ib ah waad haysaan oo aad la kulanteen ama salaada ha ku saabsanaato ama soor ha ku saabsanaato ama cibaadaad kaleba ha noqota ummadda markaad dhex marto waxa waad la yaabta oo qariiba yaad in badan kala kulmaysaa waxyaalaha dacwada laga faa'iidaya waxaa ka mid a in dadka shubhaadka lagala dagaalamo dadka waxaa miyi u jooga dad mataqaana culamaa su oo shubho ku furayo dacwadan iyo jihaadkan iyo halgankan socdaba ooga dhigayo wax shareecada ilaahayba aan ku oolin infaaqaan la bixinayo jihaadka zakadaan la bixinayo ee waajibka ilaahay addoommada ku addoonsaday jihaadkan waajibka ee cayniga eh maanta ina saaran shubhadaa marka si loo baabi'iyo dacwadu waxay ka mid tahay asluubkii hawshaa lagu baabiin lahaa waxyaalaha dacwada laga faa'iidaya waxaa ka mid ah xaqi inuu daahiro kor soo noqo xaqi haddaan la sheegin oo cidna aysan u istaagin ma soo cadaanayo ma soo daahirayo marka iyada laftirkeeda fawaa'idda laga helaya ay ka mid tahay waana wadiifadii waad garanaysaano ambiyada iyo rususha wey dacwadu waa shay qaali ah qofka ilaahay u doortay inuu ummaddan dhex maro diin u sheegana waxa uu ka shaqaynayo waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa ambiyadii ka horraysay lala soo diray shaqo qof muslima loo diro oo ka wanaagsan oo ka qiimo badan adduun iyo aakhira ma jirto marka shaqada maanta laidiin dooray ee laidiin diray ee maktabu dacwa idiin diray oo xarakadu idiin garatay waa shaqadii ambiyada iyo rususha ilaahay subxaana wa tacaala uu u doortay waad garanaysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahi waatuu ku amray qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullahi ilaykum jamiican waa nebi la soo diray oo dadkao dhan loo diray inuu dadkaa u kaco uu diinka gaarsiiyo waa waajib la saaray waajibkii la saaray yaad qayb ka mid a idinkuna insha allahu tacaala gudanaysaan dariiqa aad u maraysaana dee dariiqii sharciga ahaayo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana waxaan idinkugu bishaaraynaynaa xadiiskii nebiga yaa bishaare idinkugu filan lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam hal qof oo keliya inuu ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo yaa waxay ka khayr badan tahay yacni geela kuwiisa cascaso carabta xilligaa ay joogeen geelaasaa ugu qiimo badnaa ugu sharaf badnaa agtooda sidaasuu nebiga calayhi salatu salaam misaalka ugu soo qaatay maanta in daaro laidiin dhiso guryo waaweyn oo dabaqyo iyo ganacsi adduunya laidin siiya waxaa idinkaga khayr badan hal qof oo ilaahay uu sabab idinkaga dhigo gacantiina ku soo hanuun maantana dee qof iyo laba iyo saddex ka badan aad sheegaysaano aad leedihiin ilaahay subxana watacaala sababdii inooga dhigay oo jihaadkii iyo safkiiya soo haleeleen walaalayaal jazaakum allahu khayran ilaahay ajirkiina ha badiya dadaal fara badanaad bixiseen wakhti badanaad bixiseen saddex bilood waa wakhti aad u dheer oo ilahay dartii loo bixiy haddii aad camalkan ilaahay dartii u niyeysataan oo ikhlaas uu idinka noqdo oo niyaddiinu ay wanaagsan tahay innama alacmaalu biniyaad weeye waa waxaad berri xataa ilaahay ugu tawasuli kartaan markay caqabad iyo culeys kugu yimaado aad dhihi karta ilaahayow saddexdii bilood oo adiga darta aan u baxay oon duurkaa ku jira jubbada hoose iyo jubbada dhex aan ku dhex lugeynaya maanta faraj ii fura mataqaana kurbadan iyo culeyskan iga dulqaad waad dhihi kartaa qofka muslimkana sidiisaba asnadiisa inuu ku rito weeye kayd uu ilahay subxaana watacaala berri ku weydiisan karo markay caqabad iyo culeys uu ku yimaado waxaad ogaataan inta aad ku jirteen saddexdaa bilood dacwada iyo khayrka aad ku jirteen walaalihiina kale camalka idinkula jiray jihaadka ragna waxay ku jireen sufuufta cadowgay la dagaalamayeen xabadiyay ku jireen habeen iyo maalin cadowga ilahay si ula xisaabtami lahaayeen yay u soo jeedeen oo u dhafraayeen oo u fikirayeen qaar badanoo walaalihiinna maamuladii iyo ummaddii aad ka tagteen muslimiintaa yay idiin tawallinayeenoo maamulkaasay u taagnaayeen maxkamadiiyaa la fadhiyo xisbadiiyaa shaqaynayso maamuladiiyaa shaqaynayo dacwadiiyaa ka socoto magaalooyinka marka jazaakum allah khayran dacwada aad gudateeno ummaddeena aad gaarsiiseen ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ha idin siiyo annaguna abaal yaan idinkaga haynaa haddaad maalin kale nagu soo laabataanna waa ku faraxsannahay rag walaalaheenoo aan jecelnaatiin haddii camalka meelo kale aad ka geshaanna dee ilaahay ajirkiina ha badiyo abaal yaan idinkaga haynaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee baay saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lagu soo bandhigay laba askari toobadkeenayaal oo kasoo baxay safka cadowga allah ee ku sugan degmada buurakaba markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayay waraysi gaaraasiyeen toobadkeenayaashan magacayga waa ibraahim xasan maxamuud walaal waxaan ka imaaday degmada buurhagaw haa degmada buurhagaw murtadiinta joogaan la shaqey jiray baa askariyan u ahay muddo dhalala joogaan la noolaay waa qaabdaradooda iyo waxooda markaan u adkaysi waayay inaa meesha diinna oolina qof soo qaldoomay ahay inaa walaayada iska soo dhiibaa go-aansaday waana kasoo tegey markayga hore isla meeshaan uga biiray buurhagawo haa cid isoo wacday ma lehenano lugaheyga anaa uga tegey buurka kabaan uga biiray waa qofley qof oo wanaag meesha looga sheegay ahay markaan tegayna wanaag waa waay
muddo intee ee la-ega ayaa ka tirsaneed milishaadka murtiyiinta la shaqeynaysa adiga isku wareeg waa saddex bilood iyo toban iyo dhowr maalmoodaan tiranaa wax labaatanka ma gaarin waa kasii tegay nigow horta nimanka ayaga ragga oo oo markaas ayaga la joogo askar ahaanta waa nimba si ayba ula dhaqmaan qof uqaas ahoo muddo la jooga iyo qofka cusub isku si uma dhaqaan aniga nin oo ku cusubna waa ahay markaan tegayna meesha waxaa igu sameeyeen inaab guri oo istaaf lagaga dhigo gurigaas aniga aan waardiyeyo ninka guriga iska lahay waa ciidanka taliya camal u ahay gaarioo watay gaarigiisa tamar raaci jirin banaanka lama aadi jirin meel lama aadi jirin mar allaale markay dhaqaaqaanbo kursiga inta soo qaataa guriga iridiisa istaafku ahaa jira gurigaan waardiyey jirin muddo dhan saa iskula joogay oo qof isla saxanaa ahaaye markii kadib inta meel noo wadeen oo eelboorka iyo halkaas amxaara degan intana geeyenana yidhahdeen meeshaana muddo maalmaah la joogaa amxaaradii markaa nala geeyey oo kolley soomaaliya aan isku ogeyna inta lasoo bahay mar hadday xira amxaaraba sheekada tagtay kolley xoogaho dhiig xumo kalaa meesha ka qaadnay waxaa siri meesha inaan diinba oolinoo baaday ad ku socno maalintii si toosa nooga caddaatay rag badanoo saddex iyo afar camal ahaan ba ahayno inta hooga isla hadalna raggii kalaa xoogo arrinta ku adkaystay waxaa idhi tan adkaysi ma lehniyo geeriyaa dhaantee tan adkaysi ma lehen waxaa idhi cadow haddaan raadinayna maanta annagaa cadow ahee qofkii aqli leh tan ha ku wansaqaataa idhi niyo ani tan nolol imaa adiga mudda isqabanay baara meeshii joog-joognay markii kadib waxay tagtay in layska soo laabto aniga shaqadii aniga aan joojiyo nimankiin inay murtadiin yihiin aan u qiray haddana usii qiray rag badan oo dhallinyaro oo inta ka soo baxay aan la xiriirin sidaasaan u sheegay inaan kasoo wadaan jecel haddii ilaahay la shaqeyn nooma geyna ayagaa shir ku lahaay marka annaga istaaf ahaantiyaaba nahay meeshii intaa joognaa gaajoonnay ayaga wax un adiga koley waxbaa ka dhexeeyo habeen walba waa iswacaan niman saraakiil ahoo diyaarada iyo wax kasoo degay ay nimanka iskaga aqraabtaan mar walbaba salaadii waaga markaa beryaba xaggaa u foofaan maalmihii dhan meeshay soo harsadaan habeenkay soo laabtaan marka askar ahaantii raggii waardiyeynaanahay meesha nala geeyaa
markii meesha laidiin geeyey maxaa dhacda aad la kulantay maya wax dhacdaa meesha kulama kulma jirin badanaaba mar allaal markaan soo laabano xoogaho wax uun isqaqabsiya ayaga dhexdooda markaa meeshii aan ka tagnay intay imaana isqaqabsiya waa laga dareema jira waa niman dawlad sheegto wax qaabkooda ber u socda maaha ayaga mararka qaar qabaayil ahaana isku qabsadaan reer hebel wax la yidhahda haa ciidankiina waa isku darsadaan ciidan ahaana isla watan laakiin ragga mas-uuliyiinta sheegto waa rag qabaa'ilaad ku socdo wax sal iyo reed midna ma leh maanta haddee heshiisiyin beri ayagaa isku diraa raggii isku baabi'inaa haa wax diin la yidhahda ma leh
waxaa ii sheegtaa taliyaha ee adigu istaaf ku ahayd maa taliyaha degmada buuraka buu ahaa waa baanduuliyaha haa waa guuto la yidhaahdo dhimbi haa haa haa cismaan maxamed xaajiya la yidhahda waa manaaneestiisa laakiin magaca kasii awood badan waa cismaan kaarabin haa muddo oo yaraa meesha ka tirsaneyd malishaadka murtadiinta iminka inaad iskaga soo baxdo maxaa kugu dhaliyay waxa igu dhaliyey inkastoo qof rujaala aniga ahay oo muslimna afka ka sheegta oo dhaqankiisana haysan waa sii wada waay maanta haddaa noo sheegay berri waa aakhiro haddaad tiraahdeed aniga nin muslina ahay oo wixii dhaqankii gaalkii hataa dhaqan kasii dheeryahana meeshii ka socdo oo qof laba waa qaldoomaana intaasoo soomaalihoo iswacday oo heshiis ay ku yihiin aniga qalbigayga waa diiday waa ii dhidhama weyse salaadaa loo istaaga halkaas ragaa salaad u taagan meeshaan ragaa miimir ugu daaran naag qaawana halkan ku socota tan kale amxaaray noo geeyanba wixii dhanba waa lasoo gaabiyey ama wax fahan ama iska dhaafaday ku tallaawa hadda waxaan joogaa degmada buulfulay si fiicana laigu soo dhoweeyey weliba qaab wanaagsana laigu soo dhoweeyey gacmo furan anoo niyadeyda bash bashaa iska barwaaqaysan aad iyo aada u farxsanay hadda raggii iga dambeeyana inaan saanoo kale heli doonaan hajaala dilaan tayda qaadaan leeyahay haddaa maanta noosha ibrima noolaanays codkayga haddou gaaro kollayba wixii subaxdii waaba kuugu beri horta qorraxda kaaga dhici mayso oo qofka baniaadanka isbedel iyo mashquulaad iyo waxun wax waa dareemi doonaa laakiinse waxaan jeclahay haddiiba cadow la raadinaya cadow waa kii anigaan ka soo tegay haddaa wax dilaya ayagaa dilkooda raadina cabdigaadir abdiumad axmed degmada buurakabo buuraha kabo murtadiinta kusoo tagay mujaahidiinta isku soo dhiibay caduwahan jooga buulafulay si wanaaga laydhawaay anoo buuraka wata si wanaaga laydhawaay buulafulay roogo towbara wedkay magalan dagaalna wedkay magalan iyo layl rooga iska daba dareeray waliyo ku noolaan isku nool waliyo amaha meedhiyo jiifadana jiifada jiri towbara laagays wedkay magalan horta dadkaas mayb waa dad gaalo hooseedow gaalo ka amargaadow markun lang muslung e intii may waa dad gaalo ka amargaado inti la jirmee aan markun fikiradaas fiiriyey maybay gale intii dadkun dad walaayayo diiganka dhagamaane gaalo hooseeda angainga faami markaan haskaka tabi intii aan haskaka tabo salaaday tukado may laaraayay shaqada isku qabsado waalidiintay hooseed langmiyitashkeelana diinta islaamka inti ka dhagamo salaadaysku tukado fadahay langna maytashkeelana qalbi ahaan maskanta igu soo dhaaday lang maytashkeelan markaan mayba fadahay inti salaadaysku tukado diinta ka qeyb gaado salaadaysku tukado diinta jidjaka dareer taliya ilaalan hay majir maylaaray askartilayska daba dareeray marmaro iyo musqul i walaas galaayan amala gurugan qobodaay walnoo fiiriyen toob laagal maanaa walihagaal adii kama suulay ama layliyaraay gorshigay horta mayb waa intian iska nagdo tuuladian ku kooy seedo si wanaagee salaadaysku tukado diinta iska dhakado beerwa iska falado fadaay iska shaqaysada ugu dambeyntii maleeshiyaad murtadiin ah ayaa kaga soo tagtay safka cadowga misena aad garanaysid lan muddo toddoba bilood ayaa la joogtay maxaa halkan fariin baaqa a ugu diraysaa fariin baaqa mayban ka diray horta dadkii iyoona fadaayano intii has dhiibano si sharaf le diintanka dhagmaano salaadion ka tukadaan intias dhiiban rajeeye kooyanoo meele n mujaahidiintanas dhiiban iyo huri meeli fadan maar koraano salaadi isku tukadaan shaqadii iska shaqaysado koran iyo taalada hortan jirne wanaag ka dareerayaano langiyo afaar galado lang haysadan laayne n faylahaan ka shaqaysadaan fade guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobbixii sale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balan hanabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى